أكرم بجيل أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء أكرم بجيل أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء صاوته أيدي المخلصين لآلئا شاعت لنا بالخير والنعماء صاوته أيدي المخلصين لآلئا شاعت لنا بالخير والنعماء شعت لنا بالخير والنعماء أيها المعلم أيتها المعلمة قدرك في هذه الحياة أن الله وملائكته وأهل السماء والأرض يصلون عليك خروجك من البيت في كل صباح إلى مؤسسات التربية والتعليم موكب من أجمل المواكب في الحياة قدرك أن الله اصطفاك نعم اصطفاك لهذه المهمة أن تعلم الناس الخير أن تسير بهم إلى أبواب الجنة إي والله إنك تسير بهم إلى أبواب الجنة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فافرح بهذا الاصطفاء انشرح بذلك صدرا ابتسم لماذا هذا الغضب ولماذا هذا العبوس لماذا لا ينشرح صدرك ارفع عنك الملل فانت في اجمل موكب تشيعه الملائكه الله يصلي عليك حتى الحوت في الماء والطير في الهواء اهناك اجمل من هذه الوظيفه وهذه المهنه انها مهنه الانبياء والرسل بل ان الله جل الله هو الذي علم ادم وعلم ادم الاسماء كلها فابتسم فان وجهك اجمل وسيله تعليميه تربويه يوم ان يشرق بابتسامه جميله مشرقه هنيئا لك احمد الله على هذا الاصطفاء
نتعلم ونهوض الأمة مرهون بالعلم فهيا نتعلم
marka laga soo tago kaalinta asaasiga ah ay labada waalid ku leeyihiin tarbiyeenta jiilasha iyo soo saaridda fac fariid ah oo lagu beeray diinta islaamka macallimka wanaagsani ayaa waxaa si guud uu u hayaa qayb ka mid ah shaqadii ambiyada salawaatullaahi wasalaamuhun calayhim maadaama uu dadka barayo diinta islaamka uguna yeerayo towxiidka sidaasi darteed shaqada uu hayo macallimka ayaa waxa ay inoo muujinaysaa sida ay bulshada ugu baahan tahay iyo sida uu uga qayb qaadan karo jiil bad qaba oo qur'aani ah halkani ayayna ku duugan tahay ahmiyadda uu macallimka u leeyahay mujtamaciisa kaalin intee la eg ayay shareecadu dejisay mucallimka shareecada hufan ee islaamka ayaa dhankeeda waxa ay ahmiyad ballaaran siisay mucallimka bulshada muslimka ah barayo diinteeda kuna hogaaminayo waddada khayraadka maadaama uu yahay qofka gudanayo muhiimaddan weyn ee ah baridda iyo tarbiyeenta oo lagu tiriyo mid ka mid a howlihii ambiyada haddaba waxaa sharaf ballaarani iyo maamuus mug leh u sugnaaday qofkii uu magaciisa ka soo muuqdo liiska mucallimiinta muslixiinta ah waxa uu qofkaasi ku aadan yahay sida ay culimmada diinta islaamka tilmaamaan furin ka mid ah furimaha laga difaacayo diinta islaamka sababtoo ah mucallimka waxa uu dadka baraa khayrka sidaasoo ay tahayna waxaa dushiisa saaran waajib weyn oo ay tahay in uu mucallimka khayrdoonka ah guto kaasi oo ah in uu ku daydo mucallimka bashariyadda oo dhanna ah rasuulkeena sala allahu calayhi wasalem waana in uu kaga daydaa dabeecadihiisa manhajkiisa iyo la dhaqankiisa dadka intuba قال الرسول وجاء في أخباره وأتى بصدق بين البرهان من علم القرآن حاز مكانة عليا ونال محبة الرحمن وكذا تعلمه ففيه هداية ووقاية maadaama uu macallim ka wanaagsani kaalintaasi ay dejisay diinta islaamka waxa uu door lixaad leh ku leeyahay barbaarinta wanaagsan ee jiilasha iyo in uu u horseedo ubadka hanaqaadka ah waddada khayraadka iyo wanaagga adduunyo iyo midka aakhiraba dowrka mucallimka uu ku leeyahay bulshada muslimka ah mucallimka ayaa waxa uu door weyn ku leeyahay nolosha qof waliba oo ka mid ah mujtamaca waayo isaga ayaa ah qofka mar waliba soo barayo akhrinta iyo qoridda isaga ayaana ah qofka ina baro tacliimta diinteena suuban mucallimka ayaana ah qofka soo saarayo caalimka muftiga shiikha digtoorka iyo daaciga intuba mucallimka waa qofka har iyo habeenba dadaalka ku bixiya sidii aan uga bixi lahayn mugdiga uguna gudbi lahayn iftiinka iyo sidii aan uga xoroobi lahayn jahliga uguna noolaan lahayn aqoonta iyo ileyskeeda haddii ay ummadda u baahan tahay horumar iyo sare u kac dhinac weliba ah waa in ay ahmiyad gooni ah siisaa cilmiga iyo barashadiisa shakhsi welibana waa in uu u tafaxaytaa barashada aqoonta iyo dalbideeda mucallimkana waa midka ugu horreeya ee dadaalkani bulkeetiga koowaad u noqonaya waxa uuna door weyn ku leeyahay tarbiyeenta jiilasha iyo soo saaridooda mana jiro qof inkiri kara in uu mucallimku ka mid yahay halbeegyada aasaasiga ah ee aan laga kaaftoomi karin marka la soo saarayo jiil qur'aani ah waxaana horay u soo sheegnay in ambiyada howshoodu ahayd in ay dadka baraan diinkooda rasuulkeena waxa uu xadiid uu wariyey ibnu maajah ku leeyahay waxaana la ii soo saaray un in aan mucallim noqdo maxay tahay tallaabooyinka ay tahay in uu mucallimka qaado si uu naajix u noqdo waxaa jira tallaabooyin iyo aasaasiyaad ay tahay in uu mucallim ka maro si uu u noqdo midka ka soo dhalaalaya hawshiisii tarbiyeenta tallaabooyinkaasi ayaana ah kuwo laga soo dheeganaya noloshii iyo habdhaqankii rasuulkeena sala allahu calayhi wasalem qofkii u dhabagala siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalem waxa uu ku arkayaa tiro badnaanta asaaliibta iyo wasaa-isha ay tahay in loo maro tarbiyeenta ummadda in aan dhammaantooda halkan ku koobnana suuragal inooma aha balse waxaan tilmaamaynaa qayb ka mid ah هو خيركم قد قال عنه محمد ودليل درب المتاب الحيراني طال الرسول وجاء في أخباره وأتى بصدق بين البرهان من علم القرآن حاز مكانة mucallimku waa in uu ku tilmaamnaadaa mid ubadka ku beera kuna tarbiyeeya halbeegga ah iswalaashiga isgarabsiga iyo isku dhowaanshiyaha dhexdooda ah si ay ilmuhu u weynaadaan iyagoo ay ku xooggan tahay walaaltinimada dhexdooda ah iyo midnimada ka dhexayso muslimiinta sidoo kale mucallimkeena waa in uu ku socnaadaa naxariis dhimrin iyo nugayl waa in uu u turaa ilmaha lagu aaminay kana shaqeeya waxbarashadooda iyo wanaagooda mar waliba waa in uu ku dadaalaa jileeca iyo garab raaricinta iyadoo aysan ka marnayn canaanta uu u muujinayo ardaydiisa mucallimka sidaba ay tahay in uu ubadka u baro qur'aanka iyo muwaadda kale waa in uu ku beeraa carruurta akhlaaqda wanaagsan iyo aadaabta rafiicada ah markii uu ardadiisa waxbarayana waa in uu adeegsadaa halbeegga xiisigelinta iyo dhiirigelinta waa in uu mar waliba u soo dhoweeyaa fahamka carruurta dersiga uu rabo in uu u sharxo yay tahay in ay mucallimiinta ku daydaan oo ay qudwo ka dhigtaan mucallimka maadaama uu hayo mid ka mid ah darafyada howshii loo soo diray rasuulkeena sala allahu calayhi wasalem waa in uu ku daydaa rasuulkeena kadibna salafkeenii suubanaa oo ay ugu horreeyaan saxaabada rasuulka allah ha ka raali noqdee kuwaasi oo xambaaray hamiga faafinta dacwadii towxiidka ah iyo nashrinta diinta islaamka عليا ونال محبة الرحمن من يحمل الآية الكريمة سيرتقي خيرا وفضلا سامي الرجحان فهبوا لأهل المكرمات غمامة ورووا بإنفاق ربى القرآن
قال الرسول وجاء في أخباره وأتى بصدق qofka caaqilka ahna waa midka ku dadaala raaligelinta allihii abuuray cibaadadiisana ku waajib yeelay allahaasi oo qof waliba innaga naga mid ah ku amray in uu ku daydo rasuulkeena moxamed salaallahu calayhi wasalam inoona sheegay in ay noogu jirto kudaysho wanaagsan
أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء أكرم بجيل أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء صابته أيدي المخلصين لآلئا شاعت لنا بالخير والنعماء صابته أيدي المخلصين لآلئا شاعت لنا بالخير والنعماء شعت لنا بالخير والنعماء